ardaydan tiradooda gaarayso labaatan ayaa ka qalinjabiyey dugsiga al ansaar oo ka mid ah dugsiyada sida gaarka loo leeyahay waxaana munaasabadooda qalinjibinta lagu qabtay magaalada jowhar ee caasimadda hirshabelle xafladani waxaa ka soo qayb galay waalidiin macallimiin arday iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana ugu horeyn goobta hadal ka jeediyey ciiduruus maxamed cabdi oo ah maamulaha dugsiga al ansaar ardayda qalinjibisay waxaan la dabtaarmayaa in macnaha waxbarashadii meeshaas kuma dhammaanin in meeshii waxbarashada laga sii wado oo aan la dhihin waan qalin jibi aniga macnaha qalinka waan iska dhigayaa waxaan kula talinayaa inay iyagana dadaalka meeshii ay ka sii wadaan waalidiinta ee ardaydaasi dhashayna waxaan iyagana ugu mahad celinayaa juhdiga iyo qarashka iyo waktiga ay ku bixiyeen markaasi carruurta si ay markaasi ay u anfacaan waalidiintooda markaasi dhammaan marka waalidiinta guud ahaan iyo dhammaan marti sharafta kale waxaan markaasi kula dardaarmayaa inay iyagana markaasi carruurtooda ay kala shaqeeyaan waxbarashada si markaasi bili uu u noqdo mid mustaqbalkiisa ku filan dhanka kale waxaa goobta hadal ka jeediyey maamo caasho maxamuud oo ka mid ah waalidiinta ay ardaydooda ka qalinjabisay dugsigani iyo macalin ibraahim oo bara ka ah jaamacadaha ku yaala magaalada wuxuuna bogaadin u jeediyey ardayda iyo macallimiinta waxaan leeyahay ardayda qalinjibinaysa waa mutaysateen waadna guulaysateen waxaan idin leeyahay waxbarasho ma dhammaato halgankiina meeshiina ka sii wata waxaa barateen waxaa ka badan inta aadan baranina waxaan leeyahay walaxaa barateen inaad dhahdiin meel hala fadhiisanina intaa barateen oo jihaadkiina meeshiisa ha kasii socdo waxaan idin leeyahay ardayda qalinjibinaysa hambaliyo hambaliyo hambaliyo waxaan mar labaad u hambaliyaynayaa macallimiintii juhdiga gelisay ee maskaxdooda u shiishay ee wakhtiga ku baabi'isay ardaydan maanta mutaysatay inay qalinjibiso waxaan idin leeyahay macallimiinta idinkana ma hadda idinka gaarto waxaan rabaa in halkan wax yar aan ka sheego ardayda sideedaba ardaydii hore iyo ardayda maanta joogto farqi weyna u dhexeey caqabado badana iska jiro zamanka suu isku bedelay ee ardaydana ay isku bedesheen marka ardayda waxaan dhihi lahaa macallimiintiina waalidiintiina inaa ixtiraamtaan bulshada u dhex nooshihiin inaa ixtiraamtaan oo kaalin fiican aad ka gaarteen waa dufcadii shanaad oo ka aflaxda dugsiga al ansaar oo ku yaala magaalada deni jowhar ee caasimadda maamulka hirshabelle